bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo hadaayo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka dhegaystayaal waxaad ku dhegaysan doontaan madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay xoogga wadaniyiinta dowladda federaalk soomaaliya ay ka samaysay xaafadaha magaalada ama degmooyinka magaalada muqdisho ee caasimada dalka waxaad dhegaysan doontaan xasan sheekh oo ka hadlaya xoogaggaasi waxauu ka aaminsan yahay ayaad barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ku dhegaysan doontaan waxaa sidoo kale dhegaystayaal barnaamijkaad ku maqli doontaan xiisad dagaal ayaa weli ka taagan degmada jaralaqsi ee gobolka hiiraan taas oo u dhexaysa ciidamada jabuuti iyo ciidamada maamulka degmada jaralaqsi haddaba mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle gaar ahaana xildhibaanada hirshabeelle ayaa arrimahaas sidoo kale ka hadlay kalfadhiyadii baarlamaanka hirshabeelle waxa uu furmila yahay ammaanka guud ee deegaanada maamulka hirshabeelle mid ka mid a xildhibaanada hirshabeelle oo waraysi gaara siiyey raadiyaha cadaado hay-ad barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka ku dhegaysan doontaan qodobada kale dhegaystayaal barnaamijka aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona khilaaf ka taagan dhismaha golaha deegaanka degmada abuulabarde ayaad sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan madaxweynaha puntlandna waxa uu magacaabay taliyaal ciidan gobolada sanaag iyo sidoo kale nugaal kuwii hore ee xilka hayeyna waa laga qaaday barnaamijka ayaad dhegaystayaal saaka ku maqli doontaan jubbalandna waxay jawaab ka bixisay qoraalkii dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana wasaaradda arrimaha gudaha ay ku soo saartay kaas oo la xidhiidhay doorashada ama guddiga dib heshiisiinta iyo sidoo kale habraaca doorashada jubbaland oo dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay in dhowaan la qaban doono waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan al-shabaab oo weerar ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaala deegaanka awdhiigle ee gobolka shabeellada hoose faahfaahinno ka soo baxaya dagaalka iyo khasaaraha u geystay aad barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado dhegaystayaal ku dhegaysan doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkan waxaad ku maqli doontaan haddii allaha awoodala laga helo xubintii kalamaan gebagabadana waxaan dhegaystayaal idiin soo gudbin doonnaa mar kale dhegaystayaal oo diyaar garow wanaagsan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado barnaamijka waxaa soo saaray idinala socodsiinaya anigu waa sharmaarka maxamed maxamuudo farsamada iyo iskudubaridka barnaamijkana waxaa qayb ka geystay saaxiibkii xasan axmed maxamed xasan khasaaro waa hagaag dhegeystayaal aanu ku bilaabanay gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada awdhiigle warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal xooggan oo ka dhacay gobolka shabeellada hoose kaas oo u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo dagaalamayaasha al-shabaab dagaalka ayaa waxaa si gaara uga dhacay degmada awdhiigle waxaana uu ka dambeeyey kadib markii rag hubaysan oo ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin halkaasi dadka deegaanka ah ayaa kusoo warramay dagaalkaasi oo ahaa mid culus islamarkaana al-shabaab ay weerar dhowr jiha ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ee awdhiigle waxaana labada dhinac ay isku adeegsadeen hubka noocyadiisa kala gedisan sidoo kale khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawax ayaa lasoo sheegayaa inuu ka dhashay dagaalkaasi hase yeeshee si rasmi ah aan loo shaacin inta uu leegyahay al-shabaab ayaa weerar waa warar ay ku qoreen barahooda internetka ah ay ku leeyihiin ayay ku sheegeen ama ku sheegteen mas-uuliyadda weerarka ka dhacay degmada awdhigle gobolka shabeellada hoose si kastaba al-shabaab ayaa xilliyada qaar waxay weeraro kala duwan ku qaadaan saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa amisoon ay ku leeyihiin deegaano badan oo ka tirsan gobollada dalka kuwaas oo sababa khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waa hagaag dhegeystayaal qeybihii hore ee barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad weli dhegeysanaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad nagala socotaan madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo bilihii u dambeysay aad u dhaliilaya siyaasadda dowladda ee uu hogaamiye madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si kulul oo ayaa su-aal ka keenay dhallinyarada xoogga wadaniyiinta ee laga qoray degmooyinka gobolka banaadir xoogga wadaniyiinta ayaa waxaa ay wakiilo ka yihiin degmooyinka gobolka banaadir waxaana la sheegay in si toosa ugu xiran yihiin madaxtooyada soomaaliya islamarkaana ay ka qayb qaataan abaabulka iyo banaanbaxyada dowladda lagu taageerayo iyo munaasabadaha soo dhoweynta xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu isweydiiyey waxa ay yihiin xoogaasi wadaniyiinta isagoona si faahfaahsan uga hadlay aragtidiisa ku aadan sida uu arko xoogaasi dowladda federaalk soomaaliya ay samaysay
beriyahan marka waxaan maqalnaa xoogaga wadaniyiinta soomaaliyeed dalkan dadkiisa dhan horta waa wadaniyiin goormaa dad yaay waayo qofka xaq u leh caasha waa wadani ceebnana wadani ma ah alisun waa wadani axmed amaama jaamacna wadani ma ah qofka iskale xukunkaas yaa waa yaa gaari kara maana maalinta inta lagsoo istaaga dhahayo muxuu ahay jaamac waa wadani calisun wadani maaha ama caasha waa wadani ceebnana wadani ma ah maana dhahayo yaan ahay aniga markaan saas dhahayo qofkaani waa wadani macnaheed markaan dhaho qofaan wadani ahaynaa jiro waay soo maaha ya haddii qofaan wadani ahayn aanu jirin qofkaani waa wadani inaan dhaho ma baana dadku waa wadaniyiin dadkooday jecel yihiin dad ilaa qofka uu la yimaado qaanuunku wuxuu dhahayaa qof kasta dembi ma leh ilaa dembi asiga uu la yimaado maxkamad ku caddaysa dembiila inuu yahay war dadkaani waa soomaali waa wadaniyiin dalkooday jecel yihiin waa u dhinteen waa u dhiigbaxeen waa u taagan yihiin weli cashuurtay la taagan yihiinay bixinayaan ayadoo wixii cashuurta loogu bedeli lahaa aanay haysan yaa haddana rajaci qabaan beri ama tashaa awgeeda u bixinaan maanta in kuwana qaanad la geliyo waa wadaniyiin yiraa kuwa kalena wadaniyiin ma ah yiraa sax ma ah xoogagaasi marka intay ka tirsan yihiin shaqaalaha rayinkaa may ka tirsan yihin rajistarka dowladda shaqaalaha dowladda may ku jiraan ciidan miya ciidamada may ka tirsan yihin ururo bulsho oo bulshada rayidka ah oo madax bannaan oo madalooyinka bulshada rayidka ah ee dalka dhan meel kasta ka jira miyay ka tirsan yihiin dhagihiina iyo ihiin kor kor hadla dhigo astaamo astaamo aan fiicnayn waaye afcaasha iyo jiritaanka iyo sharciyadda aa wax lagu qiimaynayaayo magaca iyo bulhaada iyo huuhaada iyo muxuu ahay gurbaantumida iyo kuunyeerida ma aha maxay yihiin waxaan la sheegaya inay isweydiinaan u baahannahay calaamo fiican ma aha sax ma aha haddee la rabo dowladdu ha sharciyayso xoogaga wadaniinta shaqaalaha rayidkay ka tirsanyihin ha dhacdo ayadu faraha ka qaadee dad ayagu is-abaabulayo meel taagan oo bulshada rayidka ah oo madalooyinka oo hay-adaha leh oo taagan ha noqdaan oo dad ayagu isu tagiyo meel maalin isku shiray
kaasi waxa uu ahaa madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo isagu ka hadlayey aragtidiisa ku aadan xoogga wadaniyiinta oo dowladda federaalk soomaaliya ay ka samaysay degmooyinka ama lix iyo tobanka degme ee gobolka banaadir uu ka kooban yahay barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaa dhegaystayaal weli la socotaan markaana jubbaland qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka ka soo jeeda deegaanada maamulka jubbaland ayaa waxa ay si weyn uga hadleen tacadiyo ka dhan ah aadanaha oo loo geysanayo qaar ka mid a waxgaradka ku nool jubbooyinka odayaashan waxgaradkan oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ku eedeeyeen inuu tacadiyo kala gedisan u geysanayo odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gobolada jubbooyinka gaar ahaana magaalada kismaayo kuwaas oo sida ay sheegeen loo diiday inay ka baxaan magaalada kismaayo iyo guud ahaan jubbaland waxayna sheegeen in odayaashaasi hadda ay la kulmayaan tacadiyo kaga imaanaya dhanka maamulka jubbaland qaar ka mid ah odayaashaas oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrimahaasi saddexda oday ee shalay maahe doraad laga celiyey bisha labadeedii magaalada kismaayo ee nabadoonnada ah ee muqdisho u soo socday ee kala a nabadoon bila wacde nabadoon ibraahim samow iyo nabadoon cismaan dheere waxaan leeyahay daduqaytidaa dhibaatada loo geysanayaa il baa lagu fiirinayaa waana loo jeedaa waxa lagula dhaqmaya shacabka dhallinyaro ma dhoofi karto oday ma dhoofi karo middani tani waxba maaha dadkan sidan loo ciqaabayo ee isu socodkoodii la diidan yahay waxa weeye waa sharci waa waxa axmed qabo inay sharci tahay laakiin markii la yidhi diyaaraddu ha soo marto muqdisho ha ka degto kismaayo waa sharci daro waa sida isagu qaba wey maamulku sida uu ula dhaqmayo shacabka waa wax laga xisaabtami doono ninka u qabo inuu inta wax iska sameeyo iska socon doonow war kuu socon maysa ka joog baan leeyahay nabadoon colow waan la soconnaa gurigiisaa loogu tegey waa lagala baxay indhahaa laga xidhay gool baa lagu riday sheela moorta ah qofkan iska soo qabo iska xir dee dastuuray ku qoran tahay ma jirto waxaan leenahay xildhibaanada xidhan iyo odayaasha xidhan intaba waa la daba joogaa waana lala socdaa xaaladooda waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed dulanka ka jira jubbaland ee maamulkii wakhtigiisu dhammaaday shan iyo tobankii agoosto ay ku samaynayaan le ummadda soomaaliyeed indhahooda ha u soo jeediyaan xaqiiqada ha ka jeediyaan qabiilka qurunka midhqaataha dilaalayda ajnabi jacaylka ha ka soo jeedin indhahooda ha u soo jeedsadeen wadaninimo islaamnimo soomaalinimo isjacayl ha u soo jeedsadeen dadka intaasaan kula dardaarmaya waxaa kaloo leehay nimanka sharwadayaasha ee ka degay magaalada kismaayo ee gobolladoodii khasabka kaga tegay ee dadkoodu naceen nina aan rabin sharka ay u gudbiyeen kismaayo ma shaqaynhay mana shaqayn doono shacabka jooga jubbaland meelay joogaanba way garanayaan nimanka ayaga waa niman shiciba oon maanta taytal lahayn oo waxay yihiin jirin waxay u kordhinhayaan ma jirin ninkaas waxba ooma qaban hayaan laakiin waxaa weeye nin ul waaye balqaad nin ul waaye balqaad nin daad qaaday xumba xumba cuske baan maqli jiray waxaa weeye ninka hadda meesha jooga waxaa weeye nin karaamana ma aha waa nin kaarku ka gubtay waa nin aan dadkiisa u danaynin waa nin aan asaga u danaysanaynin waa nin waxaa weeye baasaboorradii hal baasaboor baa baasaboorkii laga laga kansalay meel u dhaqaaqi kara ma jiro
codkaasi dhegaystayaal aad dhegaysanayseen waa qaar ka mida odayaasha ka soo jeeda deegaanada maamulka jubbaland oo iyagu ka hadlayey tacadiyo ay sheegeen inay la kulmayaan qaar ka mida waxgaradka jubbooyinka ee ku sugan magaalada kismaayo barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaa dhegaystayaal weli la socotaan waad naga dhegaysanaysaan waa hagaag markaana puntland madaxweynaha maamulka puntland ayaa magacaabay taliyaal ciidan oo cusub wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha maamulka puntland ayaa waxaa taliyaal loogu magacaabay qaybta booliska gobolka nugaal iyo sidoo kale sanaag ee maamulka puntland madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa xeer madaxweyne oo lambarkiisu yahay toddobaatan iyo sagaal oktoobar shanteedii laba kun toban iyo sagaal ku magacaabay taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal madaxweynaha puntland markuu arkay dastuurka maamulka puntland markuu arkay kartidiisa aqoontiisa iyo howlkarnimadiisa ciidannimo wuxuu xeeriyey ayaa layidhi kow waxaa gaashaan la dhexe muumin cabdi shire loo magacaabay taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal xeerkan wuxuu dhaqangelayaa markaa uu saxiixo madaxweynuhu waana uu saxiixay dhinaca kale madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa xeer madaxweyne lambarkiisu yahay toddobaatan iyo siddeed oktoobar shanteedii laba kun toban iyo sagaalla ku taariikhaysnaa ku magacaabay taliyaha qaybta booliska gobolka nugaal madaxweynaha puntland ayaa layidhi markuu arkay dastuurka maamulka puntland markuu arkay kartidiisa aqoontiisa iyo howlkarnimadiisa ciidannimo wuxuu xeeriyey kow waxaa gaashaan la dhexe bashiir cali maxamed loo magacaabay taliyaha qaybta booliska gobolka sanaag xeerkan wuxuu dhaqangelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha waa uuna saxiixay ayaa lagu yidhi war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada maamulka puntland waa dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada siddeetan iyo siddeed dhibic shan oo aad naga dhegaysanaysaan khilaaf ayaa lagu soo warramaya nu ka taagayaa dhismaha golaha deegaanka degmada boolo barde ee gobolka hiiraan waxaa xilligan jira khilaaf ka dhashay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle oo waddo qorshe ku saabsan sidii loo dhisi lahaa golaha deegaanka degmada boolo barde hase yeeshee qaar ka mid ah waxgaradka magaaladaas ayaa ka hor imaaday arrinkaasi wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle oo saxaafadda kula hadlay magaalada jowhar ayaa sheegay in degmada labaad ee laga dhisi doono golaha deegaanka ay tahay buulo berde iyadoo horey loo dhisay degmada warshiiq kuwaas oo doortay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen hase yeeshee qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka degmada buulo berde ayaa waxa ay markii hore shuruud uga dhigeen in golaha deegaanka buulo berde laga hor dhiso magaalooyinka jowhar iyo beledweyne ee gobolka shabeellada dhexe iyo hiiraan wasiir caadleh ayaa dhinaciisa waxaa uu cad ku maray in buulo bardow ka dhisi doono golo deegaan waxaana taasi ay u muuqataa khilaaf xilligan ka jira dhismaha golaha deegaanka degmada buulo barde si kastaba degmada buulo barde ee gobolka hiiraan ayaa waxaa muddo toddoba sano ah ay u goodoonsan tahay al-shabaab waxaana la ogeyn habka ay wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle uga soo dhisi doonto golaha deegaanka degmadaasi waa hegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay balaan dib ugu noqonno jubbaland jubbaland ayaa jawaab ka bixisay qoraal ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya maamulka maamul goboleedka jubbaland ayaa ka soo horjeestay habraaca doorashooyinka baarlamaanka jubbaland oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya wasiirka warfaafinta jubbaland cabdi xuseen sheekh maxamed oo la hadlay b b c da laanteeda af soomaaliga ayaa sharci darro ku tilmaamay warqadda ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda soomaaliya wasiirka ayaa dowladda federaalka ku eedeeyey inay maalin walba ay ka shaqayso burburinta maamul goboleedyada sida uu hadalka u dhigay dhinaca kale qaar ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda maamulka jubbaland ayaa iyaguna dhankooda waxay ka hadleen arrimahaas iyagoo sharci darro ku tilmaamay xildhibaan waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya oo lagu magacaabo xildhibaan caananuug ayaa isagu waxa uu ka hadlay arrimahaasi waa maxamed cali caananuug waxaana sharci darro uu ku tilmaamay warqadda ka soo baxday dowladda federaalk soomaaliya waa mahadsanta walaalow wasaaradda arrimaha gudaha de warqad ay soo saarto warqadan ugu horeyso waa shaqadeedii waxay noqotay warqad un faniinaysa inay soo saaraan oo sharci darro ah oo qodob dastuuri aan oo waafaqsanayn jubbaland doorashaa ka dhacday dadkeeda way isdoorteen baarlamaankeediyaa la doortay madaxweyneheediyaa la doortay haatanna waxaan rajaynaynaa calaansaarka madaxweynaha inay mar dhow dhici doonto marka hadda warqadahan tirada badan ay wasaaradda arrimaha gudaha soo saarayso macnaheeda waxay tahay isjeedyadii ay dumiyeen siday u dumiyeen oo kale unbay rabaan inay ka sameeyaan jubbaland taasna kama dhici doonto insha allahu tacaala marka wasiirka arrimaha gudaha waxaan leeyahay galmudug ayaa dumisaya galmudug soo dhis warqadaha tirada badan oo faniinaya maamul goboleedyada mar kasta abu soo tuurto inay wax dumeeyaan maahane warqada wax uga dhisaya anagu ma aqaan dowladdu waa waxay wadanku dadkay wakiil ka tahay iyo dalkii haddaanay ku qanacsaneen goobjoog ahayn sida wax u socdaan iyo sida wax u dhaceen la socon jubbaland dadkeeduna aanay isku raacsanayn doorashadii dhacdoo cabash ay jiraan oo madaxweyneyaal kale joogaan maanay xaqu lahayn inay xal ka raadso deegaankaas iyo dadkiisaba madaxweyneyaalkana inay joogaan in kale anagu maoga ayagaa soo wareysanaysaa taas jubbaland hal madaxweyne ay leedahay dalkaana waa dal federaal oo dadka shacabka degan ayaa mas-uul ka ah dowladda waxaa laga rabaa sharciga wadanka inay ilaaliso laakiin maamul goboleedyada inay ayaga isdoortaan dastuurka ayaa u fasaxaya marka wax sharci darro ah oon dastuurku ku qorneen cidna ma qaadanayso laakiin doorashadii garowe ka dhacday dowladdu ka hadli leed haddii ay maamul goboleedyadu doorashadu diidanta ama aanay u madax banaanaynin jubbaland doorashadii garowe kale kamay dhicin tabasho xoog laha jirto dowladdu soo waajib kama saarno inay ogaato cidda wax tabanaysa ayagaa isxallinaysa garowe iyo puntland markay doorashada ka dhahayso shacabka reer garowe ayagaa isdoortay doorasho midaasoo kaleana meesha ka dhacday meel kastoo doorasho ka dhacdana tabasho iyo qofun siyaasiya wax tabanayo lama weynaayo marka ciddii wax tabanaysa jubbaland ayagaa waxeeda
kaasi waxaa waxaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo magaciisa la yidhaahdo maxamed cali caananuug oo ka hadlayey warqadaasi ka soo baxday dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha isagoo sharci darro ku tilmaamay barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaa dhegaystayaal wiil la socotaan hagdhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaada ayaa dhegeysanaysaan qeybihii ugu dambeeya barnaamijka waan isla soo gaarnay markaana dhankaas iyo koonfur galbeed wafdi ka socda dowladda federaalk soomaaliya iyo jabuuti ayaa la filayaa maanta inay gaaraan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa la filayaa maanta isniina inay gaaraan wafdi uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo ay weheliyaan dhiggiisa dalka jabuuti maxamed cali xaamid wafdiga gudoomiyaha golaha shacabka oo ku sugan magaalada muqdisho ayaa sugaya gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti oo saaka la filaya inuu gaaro magaalada muqdisho deetana ay uga sii gudbaan magaalada baydhabo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis laftagaren ayaa ka hadlay wafdigaasi imaanaya magaalada baydhabo iyo sidoo kale waxa uu ka hadlay xaaladda abaaraha ay ka jirta deegaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed
sharafay ii tahay inaan maanta aan xaruntii kumeel gaarka ahayd ee koonfur galbeed anigu iyo wafdigaygiiba annagoo nabad qabna aan dib ugu soo noqonno saa og tihiin waxaan aadnay shirkii s b f ta oo labada maalin socday runtii wuxuu ahaa shir muhiim ah ummadda soomaaliyeed oo dhan muhiim u ah reer koonfur galbeedna muhiim u ah shirkii baan ka qayb galnay laba maalin uu ahaa maalintii ugu horreysay aan joognay annaga si gooni ah waxaa prioritiga annaga koobaad noo ahaa amniga oo aada og tihiin deegaanada koonfur galbeed inay ku habsadeen shabaab argagixisyo caalami ah oy ummadda dhibaataysay jidadkii kala goysay isu socodkii xayirtay maxay ahayday adeegyadii bulshadii la waayey dadkii ay awoodi waayeen inay beerahooda tacbadaan xoolahooda dhaqdaan adduunyadooda ay samaystaan marka si goonihaan oga hadalnay runtii aadana loo bogaadiyey waxaana rajaynaynaa tillaabooyinkai aan codsannay isla markiiba dowladihii amniga ka kaalmeynaya soomaaliya si rasmi ahay nooga soo jawaabeen inay gacan naga siin doonaan insha allahu saddexda gobolbo howlgallo muhiim ah ee laga fulin doono ciidamadana la dhammaystiri doono ballanqaadkii isla markiiba waana looga soo jawaabay ee la sameeyey ceelal aadaa loo ballan qaaday mashruucii biyogelinta baydhabo oo african development bank iyo i o m iyo ay iska kaashanayeen yaa isagana hadduu ilaahay yidhaaho isbuuxan bilaabanayo oo lacag shan milyana lagu bixiyey oo magaalada baydhabo oo dhan lagu biyogelinayo ilaa iyo toban ceel lagu qodaayo waxaan jecelnahay bishaan inuu bilowday insha allahu broseskiisa waa soo dhammaaday berita sidii caadada noo ahayd waktiga waa laidiin soo sheegi doonaa waxaan rabnaa in wixii nagula yaqaanay oo soo dhaweynta iyo walaalnimada inaan muujinay insha allahu waa laba dowladeed dowladda federaalka iyo dowladda jabuuti marka xigmad badanaa ku jirta imaashaha gudoomiyaha baarlamaanka jabuuti asaa codsaday inuu baydhabo yimaado uu dadka reer baydhabo soo arko aada iyo aada u mahadsantihin
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta garen dhegeystayaal wararka kooban oo naga soo gaaraya degmada jilaqsi ee gobolka hiran ayaa waxay sheegayaan in weli halkaasi ay ka taagan tahay xiisad u dhexaysa maamulka degmada iyo sidoo kale ciidamada jabuuti ee halkaasi ku sugan ee ku howlgala magaca amisom dadka deegaanka qaarkood oon xiriir la samayna ayaa waxay sheegeen in xiisadda ay weli taagan tahay islamarkaana ciidamada jabuuti ay iyagu haystaan xaruntii degmada saldhiggii booliska halkaa ciidamadii maamulka degmaduna ay bannaanka magaalada joogaan waxaana laga cabsi qabaa in mar kale dagaal u dhex maro ciidamada jabuuti iyo kuwa maamulka degmada shalay ayay ahayd markii israsaasayn wakhti kooban socotay ay dhex martay ciidamada jabuuti iyo kuwa maamulka degmada jalalaqsi iyagoo ku murmay ama muran iyagoo gacanka hadalkaasi uu dhex maray kadib markii ay ku murmeen dabinta shirkadda hormuud xarunteeda magaalada jalalaqsi oo ay maamulka degmada diideen in la dameeyey halka ciidamada jabuutina ay doonayeen in isgaarsiintaasi hawada laga saaro ma jirto ilaa hadda mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan hirshabeelle oo ka hadlay arrimahaasi ama khilaafka u dhexeeya maamulka degmada jalalaqsi iyo ciidamada jabuuti iyagoo ka howlgala magaca amison waaka dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeya barnaamijka ayaan isla soo gaarnay alaaba gabagabada barnaamijka ama qaybaha ugu dambeeya waxaad nooga baratay inaan idiin soo gudbinno xibintii kalamaan ee aad ku xiisaha badnayd
yaduulayo soconaya kismaayo yaa doonaya farmaajo yaa ka cararaya cali masar yaa ka qaybgelaya bambararam bararam yaa mucaarado bahaya dibna oon u soo noqonin sayidka yaa ka qaybgelaya iyo cali masaarkiisa bambararan baroram anaa sayidka aadaya caleemaha kor saaraya ana boora ku daadinaya war xildhibaan jeesa wuxuu yidhi madaxweynayaashii hore galmudug iyo koonfur galbeeda kismaayo tegey waxa ay sameeyeen waa isqarxin siyaasadeed qalalaasa dagaalba loo qiildayaya qiimihii nabad iyo nolol baa la khasaarinaya qalad baa qarax lagu sahayaa war jubbaland waxay tidhi cunaqabatayntu waxay saaran tahay shacabkee madaxda jubbaland mar allaale markay rabaan ayay dhuufaan maalin dhoweedna madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa nairobi u sarray kadibna wuu soo laabtay haddana waaba ka dareenoo waxay dhaheen diyaaradaan iibsannay war xamarba waxay cunaqabatayntu saaran tahay waa shacabkoo jidadka laga xirayo mucaaradka inay dhoofaan loo diiday nabad iyo nolol xilligay rabaan bay dhoofaan war adana jumhuuriyadda barakaysanee somalilan maxay uga soo degi waayeen sheekh maxamed idriis baa tarxiisheen war dad sheekh tarxiilay miyaa dad kale u dahay war sheekhaasi kitaabkii galcasaha maba u sidanbe maandheeskow madaxweyne ku-xigeenka jubbaland maxamuusiyad aadan wuxuu yidhi madaxweyne farmaajow noo soo hambalyay dayaaraan iibsanaye ayaye xildhibaanada jubbaland miyaad ka mid noqotay waxaa la yidhi ilma hadday edab lahayn abootadooday u iljabshaan warwar ma haysiini arrinta jubbaland waa weynaata cirkayna ku dhegti war saddexdii madaxweyne miyaa afar lagu daray war ilmihii la sheego adootadu iljabin ayaa tahay na dhegayso adna ma abootooyinkaad ku biirta adeerna maqalaan warka ku wadne xisbigii himilo qaran ee madaxweyne shariif maxkamadda sarey maanta dacwad u gudbiyeen waxayna yidhahdeen waxaan dacwaynaynaa dowladda soomaaliya oo ku xadgudubtay xaquuqdii muwaadinka oo dhaqdhaqaaqa u lahaa laakiin waxaan la yaabana maxkamadda ay u dacwoodeen iyo madaxda ay ka dacwoodeeni maxay kale yihiin war cus bay rabaan inay milix ka dhigaan warnimaa hadda ka hore askari teleefon ka qaatay kadibna wuxuu u dacwooday taliyihiisii taliyaha wuxuu ugu jawaabay teleefonka lagaa qaatay nabar sireedka e v c hiisii noo sheeg waxaan maqli jiray yaa loo dacwoodaa yaase laga dacwoodaa dowlad kale ma joogtee warcabtu waxay tidhaa laysa natiija lo min alxaakim ila alxaakim war lankuma faribisi anisin fisre oo dhagansada nabad inolol dacwaay nabad inololna ka dacwo aleere war maya waxay tahay duluu narash narash buu yidhi maxay ku nuugisa maxay ka nuugi waa dad waxgarad tahay haddii kale wilwiilatuma war maxkamadda warkama haysaana waxa maanta la hor keenay waa wasiirkii amniga jubbaland cabdirashiid janan iyo taliyihii ciidanka gobolka geda buuntland ninka la yidhaah oo ma labadooda is haystay warna dhegayso ayagaa la haystay waxaa lagu eedaynayaa tacdiya ay ka geysteen gobolka gedo dacwadooda dhegaysigeeduna maantuu bilowday baa la yidhi marka dictor muusan sugaynaa warkuu ka soo saaro waraa jiridoone wiishka leehayeere waraa jiridon allah waraa jiridoone wiishka leehayeere waraa jiridone warni ninkan muxuu ku hadlaya war majaagixiirada baana soo galay jananka iyo taliyuu ma indishi bilineetiyay ahaayeen alla maxay talyaaniga la soo daaqday
war yaare kuwa fardaha ingiriiska u qubayn jiray yaa naga ceshta war labadii madaxweyne kismaayo joogtay sayidka lagu habaaray waxay dhaheen cali masaarka axmed madoobe koronkii ilaalsanaynaa markaan aragnay iyadoo caleema la saaraya annagana caanaha isku sugaynaa war sayidka calaa masaarkiisa ictiraaf baan ka sugaynaaye ha qasina warnimayaho waxaa la yidhi shaqada ugu sahlan adduunyada waa inaad noqoto xogeeyaha guud ee qaramada midoobay shaqadiisuna waxay tahay dhibaatadii dhacda inuu wax ka qabto lama rabe inuu walaac ka muujiyo unbaa la rabaa shaqada caalamka ugu culusna waa gaarigacan inaad wadid haddaad dhigto waa istaaga adiga unbaa ruux kaa rabaa warnamiyawgeek wallanroognaka mashquuloytana warkay dheega gudoomiyii baarlamaanka jabuuti iyo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya miday mursal langiilka kalsoonay may baseedo doonana sacdaha niifoole baydhawo janaay meelina mayhaka dhowaayi doona madawiine lafta gareen soo dhoweentiyoona wal diyaariyo haaya isaag mad barshirsay imaday mad nuunowsay aliyow mad keerawsay gurbaantiyo ahlabaan iishay mad bashir iishay mad aliyow nuunow yeena ka darle inkaraabta bugbag bugbag yalla ka dabalaa babu babu babu siduu sida naftiyaw babuuti oo weerohayd babuuti oo weerohayta siingadi maday aliyo buruwowe maday isaaqow sharif xasan meesha lagu soo dhoweeyey waa kismaayo war aan hel ilaahay muku obsuto ashraafti awjinayna may ka daba dhiki ilmahaayohun eleemasara kama gonya war madaxweynihii maamulkiisa la diiday qaatumo aanna ra'iisul wasaarihii hore doctor cali khaliif gallayr badka maa loo diiday war diid baa kugu qunfulana waa lagu soo dhowaynayaa ma wafdiga somalilan ayuu ka mid yahay cirna ma roogno dhulna ma roogno ayay xaaladiisu u dhaxaysaa alihiis hadduu allan yahay cali khaliif markuu yimaado mahmahyo qaraar badan yuusan ugu dhihin war mahmahadis muhum bilaan beenqaliku guursade rungnu guriga lenka dhageew war mahmahadaas dumarkii baa bedelay waxayna dhaheen rag mayg ah baa lagu soo xiro geliyaa midabkaagana waa lagu dhaqaa hashu maanka iyo gadeema masaar bay laqdaan maqli jire war taana waa la bedelay waxaa lagu bedelay gabadhu maanka ee gadae ma mayg ah bay marsatay war ciidamada amisom maamulkii jalalaqsi albaabadii ka xirteenaa la yidhi magaaladiina waa la wareegeen ciidan fawdo sameeyeyna xabaday beledka uga saareen dadkiina waxay dhaheen maxay saas u yeelayiin war meelo dagaalka dhii beledweyne ma ee ka hashiiqalo binaankunka taaluu waana niman guriyaal iska haysanga rag ebar iska kasianga laari war namiyaw gabiilgabiilkiyoona guri gurigleemanoo dhaaftana dhulkun ilaahay waansaa waana deegayha war ninkii agaasimaha madaxtooyada hirshabelle ahaa jira xasan mahdi oo shabaab isu dhibaa ceel cali tegey hadda beledweynehu iska jooga ahaa la yidhi eeidagaara goortalangeliye war maalinkaan maqal ninba shaar ha qaatiyo hub iyo shaabad gooniye shayddaanba shayddaanka kale wowshan togayaae shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan war ninba gaari ha qaatiyo hub iyo koofi gooniihe shaki male laba qarax inay wada qarxayaan wayaa qaraxaan warkiisa iga taa ra-iisul wasaarihi baa dumlad cayaaroo dalku waa nabada xaggeed warkiisa u wadwada war adeer ra-isul wasaare ku-xigeenkii somalilan ka soo jeeday wuxuu joogaa maxkamadda heeg adeer waxaanuu yidhi kenya dibudhigisteeda ka yeeli mana- mana aqbalayno waryaa maxal madaxweynaha xaafadana ka soo jeeda mana sheegana maxaad maalin kasta u tiraa ka soo jeeda war sugniyaw gabadha geegniin soomaaliyo wayha
يا بلان بيا نيا نيا نيا نيا نيا يا هيرشابيلا يا سجل مدوغا برارارارا يا كفر قلبيدا إيه يا جبلانا برارارارارا يا سومالي لانا يا سبنا دريستيدا برارارارا جبلانا قلبي يسليسا اسمانا وغا فرماجو واركايا لمانا وغا إيه آه لا لا لا لا
baxsashada aad ku aragteen
waa hagaag dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan xibinta kalamaan oo alaaba gabagabo waa barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado akhyaartan dhegaysataa intaa waxaan jeclahay ku saafmiro barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado barnaamijka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay waxaa barnaamijka soo saaristiisa iyo iskudabaridkiisaba gacan ka geystay saaxiibkay xasan axmed maxamed xasan khasaaro intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doona waxaan iga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
Para,